waa masantaha walaal shirkani waa shir lagaga hadlayo maalgashiga ee africa africa waa qaarad runtii aada u dihin oo uu ku yar yahay maalgashiga ama soxda foreign direct investmentka marka in fursadaha ka jira africa ee africana ay soo bandhigto oo usoo bandhigto adduunka intiisa kale loona sheego fursadaha ka jira africa mathalan waxaa mathalan waxyaabihii maanta laga hadlay ka mid ahaa in dhulbeereedka adduunka ka jira maanta oo aan fallayn waa in la falo u baahan boqolkiiba lixdan in africa dhulkaas uu yahay marka adduunka waxaa moodaa meelihii kale oo dhan in suuqyadoodii ay noqdeen saturate noqdeen oo issoo xireen marka meesha hadda lagu dagaalamayo ama yani waxa layahay new frontierska hadda lagu dagaalamayo waxa weeye africa marka africana inay soo bandhigto yani fursadaha yaala wadamo badan baa kasoo qeyb galay madaxweyneyaal badan baa yimid saraakiil sarsaro oo amase dhanka yani private sectorka iyo dhanka dawladda way yimaadeen kambaniyaasha adduunka ugu waaweynna waa yimaadeen marka shirku muhiimadaas gaarka ah uu leeyahay aad bana u fiicnaa waan gartay marka soomaaliya gaar ahaan puntland bal dadka ka soo qeyb galay iyo waxa soomaaliya iyo puntland ay uga dhigan uga dhigan yahay shirkani dabcan anigu waxaa matalaya puntland madaxweyne puntland baan ahay laakiin haddana de puntland keliya xataa ma gadin soomaaliyana waan gadaynaa ma ogtahay sababto waxa weeye puntland ireland soomaaliya ka baxsan maaha waan marka in sheegno wax soomaaliya kheyraadka ay leedahay puntlandna gaar ahaan kheyraadka iyadoo gaarka ay leedahay soomaaliya waxay leedahay xeebta adduunka u dheer africa u dheer bay leedahay oo kheyraad uu ka buuxo yani kheyraadka badda uu ka buuxo maxida marine resources waxay leedahay dhul beereed yani ilaa sagaal milyan oo hectar oo dhul beereed ah soomaaliya ay leedahay macaadin badan bay leedahay shidaal baa ku jira xoolo yani lafistock yani xoolo tiro badan bay leedahay oo adduunka meelaha ugu xoola badan bay kamid tahay waa dhulka ay ku taalla soomaalidu gaar ahaanna puntland waa dhul strategic ah oo meel walba adduunka u dhow oo markii la yidhaahdo ama ha noqdo carabta ama ha noqdo far east asia ama wadamada maaragtay bariga asia ha noqdo ama africa ha noqoto yani yani waa ubuucda mt isku xoraysa weeye marka taa laftigeedu meesha aan ku naallahay laftigeedu muhiimad gaara ay leedahay marka waxaasoo dhan inaanu sheegno oo dee dadka u sheegno oo laga dhaadhiciyo u baahan tahay anagu puntland ahaanka puntland ahaan waxaanu yani hadda barnaamijkeedu yahay in maalgashiga aanu fududeyno oo waa xasuustaanu aniga maalinta lacala wasaare waxaan nidi soomaaliya iyo puntland waa u furan tahay businesska waa open for business marka inaanu soo jeedano kambaniyaasha privateka ay noo yimaadaan wadanka ay maadweeyaan shaqa abuur sameeyaan horumar dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ay ka suubiyaan waan gartay si kooban dowladda federaalka soomaaliya dad matalaya ma ku jireen maya soomaaliya ma aysan jooginin dowladda federaalka ay joogtaa ma aysan jirinin laakiin waxaa malaya anaa ku filan inaan matalo soomaaliya iyo federaal laba iyo iyo iyo puntland labadaba waan gartay dhinaca khayraadka guud waad ii sheegtay haddaan saliidda si gaara uga hadalno ma jireen kambaniyo joogay shirka oo dan ka lahaa arrinta saliidda ee soomaaliya wax aan joogin ma jiraan kambani noocuu yahayba ama ha noqdo kuwo bangiyo ama ha noqdo kuwo saliidda yani ku ah interest ku ah markaad eegto sector kasta amase qeyb kasta waa laga hadlayay oo waxay lahayd yani mawduuc gaar oo ha laga hadlo ama ha noqoto beeraha ama ha noqoto kalluumaysiga ama ha noqoto macdanta ama ha noqoto shidaalka marka kambaniya adduun xagga yani maalgashiga bangiyada adduunka way wada joogeen marka serviceska waxa la yidhaahdo oo masalan hadee waxyaabaha service oo dhan way joogeen marka nooc aan joogin ma aysan jirin waan gartay markaa shirku intuu soconayaa maxaad se filaysaan haddaad tihiin reer soomaaliya inaad ka heshaan shirkan shirku maanta iyo berita ayuu soconayay aad buuna u fiicnaa runtii muhiimad gaaraana xataa dowladda ingiriisku ay runtii siinaysay sida yani ay yani ay usoo dhaweysay ama ilaa ilaa u dambayso oo yani boqortooyada lafti u danaynaysay shirkan marka waxaan rajeynayaa shirku inuu berita dhamaado wax badanna yani la kala faa'iidaysto oo dadka lacagta haysto maalgashiga raba inay meel lacagtooda maalgashadaan iyo annaga africa ama soomaaliya ay ka mid tahay inaan anaguna fursadaha jira aanu sheegno marka waxay ila tahay isu imaatinka la isyiid wax weyn baa kasoo bixi doona dee laha